degmada baraba ee gobolka shabeellada hoose ayaa laga daahfuray barnaamijka qorshaha horumarinta waxbarashada degmadaasi kaasoo si wadajir ay uga qayb qaadan doonaan wasaaradda waxbarashada iyo weliba hay-adda i o m waxaana laga hirgelinayaa ilaa iyo toban iskuul oo ay bulshada ka faa'iidaysan doonaan oo ku yaala degmada baraawe injineer cabduqaadir oo ka mida madaxda hay-adda i o m ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda uu leeyahay barnaamijka qorshaha horumarinta waxbarashada ee degmada baraawe oo laga daafuray degmada baraawe waxaa kala jiri doonaa barnaamij la yidhaahdo kolley c f t training waxyaaba la samayn doonaa dad gaara la tababari doonaa oo ka shaqaynaya waxbarashada si bulshadii waxyaabaha hortabinta u leh xagga waxbarashada ay soo qoraan kadibna maxaa la yidhaahdaa waxaani waxa aan ku dhaqaaqna marka lagu dhaqaaqayana de waxaa la rabaa muxuu ahay in bulshadii wax walba maxaa la yidhahda in markaa kadib laiska kaasiin maayo waxaa weeye waxay ugu dars wax baan kugu darsanaya waxaani waxaan intaan maa haystaa intaani igu dar haddii maanta warnimo waa baahanaya muxuu ahaa kiilo bariisa ii gad had i tiraad kiilihii bariiska aan kuu gado haddaad haddina ii kari suurtagal ma noqonaysaa maya soo ma marka waxaan waa lagu qabtay iskuulaad baa lagu dhisay waa lagu qalabeeyey adiga haddii aad dhahdo marka ardadiina hala keeno ama adiga ii keen suurtagal ma noqonaysa qaar ka mida bulshada ka qayb gashay kulanka lagu daafuraya barnaamijka horumarinta waxbarashada degmada baraawe ayaa ka hadlay muhiimadda uu barnaamijkaasi leeyahay waxaan ballan qaadaynaa haddaanu nahay odayaasha deegaanka inaan juhdi gelino inaan shaqaysiino dugsiyada dhiman toddobada kale inaan ilmaheena guwaabino oo wacyigelino si ay iskuulkaas dhan la dhigto haddii alla ilmo runtii horta macallimiinta aad bay u dadaalayaan boqolkiiba boqol waa mahadsan yihiin insha allahu tacaala waxaan u istaagna waxbarasho inaa horey loo qaado wax la barto dadaa wax barana deegaana ma difaaco karo noloshiisana markaa masamalaha dhibaato la ku jirta sababta inta waxbarashada nolosha waxay ku aruurta wa nin wax bartay aanolon haysta qofa wax barana waxba maaan haysta waxba ma fuli karo marka waxaan leenaha insha allah waan soo dhaweynaynaa inaan hore aan u dhaqaajino inshaalla diyaaran nahay ina bulshada laisku keeno waagii hore waxaan leenahay hay-adda dhistay iskuulaadkan iyo wasaaradda